bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda uu ugu duri korona waxaa ka mid ah madaxweynaha dood goboleedka hirshabeelle cali cabdila xuseen guudlaabe iyo guddiga fulinta urursiyaaseedka g s b oo magaalada johor ugu qaybgalay daahfurka xarunta ururka ee degmada jowhar wasaaradda beeraha hirshabeelle oo degmada jowhar tababar ugu soo xirtay ka qaybgalayaal ka kala yimid dood goboleedyada dalka qaarkood wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka xoogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha bini'aadanimada oo gaaray magaalada beerdhabo halkaasoo ay ka socoto qabanqaabada doorashooyinka maamulka koonfurta beer in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab oo lagu dilayay shabeellaha hoose warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan madaxweynaha maraykanka trump oo baaq u diray dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay waxaa maanta magaalada jowhar ka dhacday munaasabad lagu daafurayey xafiiska ururka cadaaladda wadajirka soomaaliyeed ee j s b munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgala wakiilo ka socda xisbiga j s b xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweyneha hirshabeelle maamulka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyntiina munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari mudane madaxweyne mudanayaal maanta farxad gaara ayay noo tahay haddaan nahay shacabka reer jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle sidaad arkayseen taageerada aan wahayno boqolkiiba boqol xisbiga g s b waxaan leenahay ha guulaysto boqolkiiba boqol waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno waxaan diyaar u nahay reer jowhar haddaan nahay inaan taageerno waana taageernay waana taageeri doonaa hadduu al yidhaahdo isla markaas waxaan caddeynayaa reer jowhar in ay yihiin boqolkiiba boqol sidoo kale munaasabada ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan maxamed cabduqaadir oo ka mid ah guddiga fulinta xisbiga j s b waxaa ka soo baxay natiijada halkan ka muuqato ee natiijada kasoo bilaabanaysa garoonka diyaaradaha ee jowhar ilaa maanta oo aan joogno halkan runtii sidaad ogtihiin madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle wuxuu qodi ka yahay ama uu ka mid yahay aasaasayaasha xisbiga j s b wuxuuna ka mid yahay lafdabarada xisbiga daamacnimadu ma aha in uu maanta uu cali gulaab uu xisbiga usoo dhaweynayo jowhar asagana lagu soo dhaweynayo waxaad ogtihiin hadda intuusan kasoo safrin ka hor magaalada muqdisho in xarunta xisbiga loogu qabtay xafid weyn oo lagu soo dhaweynayay oo runtii miidiyaha aad kala socoteen sidaas daraaddeed waxaa quruxda badan oo dhacay waxay ku dhacayaan isfahamkaas quruxda badan ah runtii waxaan rabaa inaan dadka halkan ugu mahadcelin karin waxaa jira dad qabsoon oo shaqada halkan ka socotana lafdhabar u ah g s b na haddii madaxweynuhu iyo shacbigiisuba shacbiga hadda tusaaleahaan guddoomiyaha degmadaan iyo tiimka dhallinyaradii shaqada lafdhabaray u yihiin dadkan iyaga abaabulayo madaxweynihii awaamirtuu bixinaya waxaan kaloo rabaa guddoonka garab fadhiyo hadduu luqmaan ahaa lahay gaar ahaan nin la yidhaahdo mahalo ah awoodda qarsoon oo runtii deegaanka ka jirta gaar ahaan hirshabeelle xisbigana lafdhabar u ah aad iyo aad ugu dambeyntiina madaxweynaha hirshabeelle ayaa daafuray xafiiska j s b wuxuuna sheegay balanteenna waa in qof walba oo reer hirshabeelle uu qaato kaarka codbixinta uuna diyaargaroobo doorashada qof iyo cod mas-uuliyiinta ka socoto xisbiga j s b ee soo gaaray hirshabeelle shalay gaar ahaan caasimada hirshabeelle ee jowhar kusoo dhawaadaan leeahay hirshabeelle kusoo dhawaada gurugiina iyo gogoshiini kusoo dhawaadaan leeahay maanta waa maalin weyn waa xaruntii labaad ee laga daahfuraayo hirshabeelle ee xusbiga j s b loo daahfuray waxaan leeahay j s b ha guulaysato j s b ha guulaysato qof weliba ay codkeeda dhiibatay lagadaa laga keen helima insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo qof weliba waxaan leeahay cod bixiyo noqo codna ha lagu siiyo oo go-aankaas qaado muwaadinka saacad u leh in la doorto ama wax doortee qof waliba xuquuqdeeda dastuuriga ha qaadato laakiin iyadoo qof jecel ama qof horumar iyo maaragtay mas-uuliyin inay hesho jecel haddii aynan isdiwaan gelin kaarkana aynan qaadan waxba ugeli ma karto laakiin waxaa dhici karto qofaad jecleeday codkaaga kale in looga guulaysto waxaan leeyahay qofaad jecleed ood la rabtay mas-uuliyad yay codkaaga ku weyna qof waliba ha isdiwaan geliso kaarka isdiiwaangelintana ha qaadataan leha guud ahaan reer hirshabeelle ballantaydu waxay tahay in qof waliba ay kaarka qaadato guud ahaan abaabul ballaarana aan galno aada iyo aadaad umahadsan tihiin wafdigu waa jeclaalahay muddo intaan ka badan inuu nala joogo laakiin howlo badan ugu yilay yidhaheen waxaan rabnaa inaan dib u noqonno sidaas darteed waxaan leeyahay wafdiga marar badan inaad usoo laabatiin maanta waa xirigjadka xafiiska j s b maalmo kalena waa rajaynaynaa oo guulo waaweyn oo dalka soomaaliya xisbiga j s b oo ka soo hooyay in loo dabaaldigi doono isuguna imaan doonaan rajaynaa haddii ilahay raalli ka noqdo soomaalidu waxay jiraa roob allah keeno allahna ka dhigo midaan noogala toobroonay xisbigu waa guulaysaa kuwa guulaysto allah nagu daro wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa johor tababar ugu soo xirtay ka qaybgalaad ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka qaarkood maxamed ibraahim jimcale ayaa noo faahfaahinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ahna kusimaha wasiirka wasaaradda beeraha maxamed bashiir qaasim dakare ayaa maanta magaalada jowhar tababar socday muddo toba maalmood ah ugu soo xiray kasoo qaybgalayaal laga kala keenay dowlad goboleedyada dalka qaarkood tababarka oo ku saabsanaa habka beerashada casriga iyo fidinta beeraha ayaa waxaa qabanayay hay-adda ugbaad oo kaashanaysa hay-adaha taageera beeraha ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay kasoo qaybgalayaashii tobabarkan oo ka sheekeeyey casharadii ay barteen muddada tobanka maalmood ah
hay-adda faw waxay noo qabatay mashruuc la dhahayo ugbaad kaasoo tobabarkiisa ahay habka beerashada casriga ah kaasoon ku qaadanaya waxyaabo kala duwan sida beeraha loo hormariyo iyo dalaga sida loo abuuro iyo waxsoo saarkeeda marka ma la soo koobi karo khudbo dheer waaye laakiin waxaan ku baranay dhowr qismo kala duwan waana mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay inaan jowhar nimaadno annagoo ka kala socono dhammaan stateada from puntland ilaa jubbaland ugu dambeysa oo total shan ah ilaa soddon iyo lix qofna aan nahay aad baan ugu faraxsanahay sagaalkii maalmood ee lasoo dhaafay halkan waxaan ku haynay shaqooyin muhiim oo la xiriira siduu macalinka horeba u sheegay t o ts oo f f s ah maadaama markii horena banaanka lagu qabanaya maanta inay jowhar nasiib u yeelatay aad baan ugu faraxsannahay annagu lafteeda wax badan inaanu ka kordhisanno magaalada jowhar tareeninka keliya marka laga yimaado magaalada lafteedaaba cilmi ah maadaama caruntii beera ay tahay oo mashaariic badanna hore dowladda hore nooga fulisay marka waxaan aada ugu faraxsannahay aan ka mahadcelinaynaa faaw mashruuca maadaama iyadu hadda implement garaynayso haddana wasaaradihii haddana la tababaraayo codaaska kalena ay ka qayb qaataan aad baan uga mahadcelinaynaa faaw iyo tiimka soo agaasimay hawshan iyaguna waana mahadcelinaynaa halkan waxaan ku qaadanay cashiro badan oo muhiim noo ah deegaanadii aa ka nimidna minbontu ahaa dhammaan maamulka hirshabeellena waa mahad celinaynaa sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen iyo deegaanadooda iyo beeraha quruxda badan oo aan tagnay khaasatan cashirkan wuxuu noo ah muhiim faw ay noo qabatay ay daabagelinayeen waana mahadsantihiin marka waa idin salaamaya magacaygu waa xaawe maxamed aadan waxaan ka socdaa stateka puntland state of soomaaliya waxaan ku dhahaa dhammaan waxaan u mahadcelinayaa madaxda sharafta loo nagala soo qabshay barnaamijka iyo fasilitatorkii muddana soo hor istaagnaa soo marka waxyaalo badan baa meesha ka faa'iidno kala tagnay waxaan u mahadcelinayaa kale hay-adda faw oo barnaamijka noo qabanaysay aad baa u mahadsantihiin waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dhalinyarada hirshabeelle oo si qurux badan noo maamuustona soo dhaweysay marka waxaan u malanaya iyagaa statekooda matalaya marka aad baa u mahadsantiin dhammaantiin barnaamijka t o t farmer field school oo isku yimideen dhammaan maamul goboleedyada sida koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle iyo puntlandba runtii waa xirfado fiican baan ku baranay xirfadaasna waxaan rajaynaynaa inaan markaan laabano deegaano walba dadka aan ku buurino aan ku tababarno kuwaas runtii aan aaminsannahay in beeraha ay dadka tayeyn doonaan tababarada skillska emission aan ka baranay dadkiina aan online oga sii faa'iideyno kadib dadkaas dadka loga sii faa'iideeyaan marka hay-adda power soo qaban qaabisay iyo qolada qalangarinaysa g c f ah iyo dhammaan intii qaban qaabisay iyo wasiiradii iyo nimanka odayaashu kasoo qaybgalayagan traininka mahad gaar baan u celinaya aad baan u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaashaygana mahad gooniya ayagana siinayaa ugu dambeyn kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim dakare ayaa u mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka ee tababarka qaadanayay wuxuuna sheegay in tababarku uu xiran yahay gabagabadii seminaarkii ama tababarkii aqoon-iswadaarsigii ka socday sagaalka maalmood in maanta lasoo gabagabeeyo aad ayaan ugu faraxsanaa runtii waa arrin kaloo farxada shantii isdeed dad beeraha ka shaqeeya oo fidiyaala inay meel isugu yimaadaan isbartaan aqoon isweydaarsadaan waa arrin kaloo aad loogu farxo runtii sida aad noo sheegteen wixii aad barateen waa wax aad u wanaagsan waxaan rajeynayaa in degaankii aad ka timideenna aad kuwada laaban doontaan dad badan aad waxbari doontaan waxaan rabaa in guud ahaan soomaaliya waad ogtihiin xilliga lagu jiro in sugnaanta cuntada iyo wax soo saarka la kordhiyo ina degaanadiini aad dabdalgelisaan aqoontii aad barateen aad dadka gaarsiisaan idinkuna xiriirka aad samayseen oo noqdo mid lagu faa'iido oo aad xoogaa isweydaarsataan aqoonta isweydaarsataan runtii waa farxad waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin tababarkiina waa noo xeraya wafdigii uu hogaaminayay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha bini-aadinimada ayaa gaaray magaalada beerdhabo halkaas oo ay ka socoto qabanqaabada doorashooyinka maamulka koonfur galbeed aadan socdaal ayaa beerdhabo kasoo diray hogaamiyaha kumeeri gaarka ah dowlada koonfur galbeed mudane jibriil cabdirashiid xaaji ayaa xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayey ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadinimo iyo iskudubaha gargaarka degdega ah mudane tom oo booqasho rasmi ah ku yimid magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dowladda koonfur galbeed iyo qaramada midoobay gaar ahaan dhinacyada gargaarka bini'aadinimo wax ka qabashada saameynta abaaraha iyo taageeridda dadka barakacay ee ku nool deegaanada koonfur galbeed ugu horeyntii hogaamiyaha kumeeri gaarka ah ee dowladda koonfur galbeed mudane jibriil cabdirashiid xaaji ayaa ugu mahad celiyey qaramada midoobey doorka muuqda ee ay ka qaadato taageeridda shacabka soomaaliyeed isagoo nu xusay baahida loo qabo in la kordhiyo gurmadka degdega ah iyo mashaariicda horumarineed ee wax ka tari karta xaaladaha bini'aadinimo ee sii kordhaya maanta waxaa maamul goboleedka koonfur galbeed nagu soo booqday gaar ahaan degmada baydhabo wufuud ballaaran oo ka socotay qaramo midoobey halkaanan maanta ku soo dhoweynay dabcan waxay u socdaan inay indheindheeyaan oo u kurgalaan dhibaatooyinka abaaruhu ay sababeen ee ka jira deegaankan waxaan runtii aada ugu faraxsannaha maanta inaan ku soo dhoweyno tiimkan qamadooba ka socday oo nagu soo booqday deegaankan qaramo midoobey in muddo ah bay waxay caawinaysay dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan waxay aada runtii ay focuska u saaraysay deegaankan koonfur galbeed maadaama dhibaatooyin badan ay ka jireen oo abaaro soo noqnoqday oo sababay barakac badan oo dadka deegaanka tuulooyinka ay ka soo qaxeen ee ay magaalada yimaadeen runtii culays badan ayaa ka jira inkastoo hadda roobabkii bilowdeen haddana lagama faa'iidaysan karo oo oo waxa waaye dhinaca security-ga dadkii deegaanka beeraha falan lahaayoo dhanba waxaa qoorta ugu jiroo dhibaya nimankaas al-shabaab ee inkaarta qabay aadaan runtii ugu faraxsanna maanta inay meeshaan nagu soo booqdaan dhibaatooyinka meesha ka jirana ay arkaan waxaan runtii uga mahad celinaynaa musaacadadooda joogtada ah ee mar walba ay la garab taagan yihiin dadka deegaankan maadaama dadka ugu badan ee i d bska dalkan ka jira uu degmadan baydhabo degan yahay ugu dambeyntii tom ayaa adkeeyey sida ay qarabada midoobay uga go-an tahay sii wadista taageerada ay siiso dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xaaladaha nugul waxa uu tilmaamay in booqashadiisu ay tahay qiimeyn lagu samaynayo baahiyaha dhabta ah ee ka jira goobaha ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha
with the team, with the ministerial team here to try to maximize the support that we can get to the people of this region who are facing such challenges and to so many of the internally displaced people who need food and water and medicine and shelter.
in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay shabeellaha hoose daahir absir ayaa noo faahfaahinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ayaa toddobaatan iyo labadii saacada lasoo dhaafay waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose howlgalladan oo iskugu jira dagaal toosa iyo sidoo kale duqeymo ayaa ka dhacay deegaanka buulo cabdalle oo u dhexeeya mubaarak iyo sidoo kale gunje waxaana lagu dilay ilaa laba iyo labaatan ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab oo ugu jiray horjoogihii maleeshiyaadka u qaabilsanaa deegaanadaasi kaasoo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan jeeri wuxuuna ninkaani caan ku ahaa dhibaatinta dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay inay ka go-an tahay ciribtirka dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sheegay in howlgallada noocan oo kale ah ay kasii socon doonaan gobolka ilaa al-shabaab laga cirib taro islamarkaana laga saaro dhammaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda u mahad celisay dhammaanba intii ka qayb qaadatay xoreynta dalka iyo sidoo kale in al-shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugnaayeen gobolkaasi halkaa aad naga dhegeysanaysaana waa raydow joor markana warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu baaqay iiraan inay aqli lahaadaan sida ugu dhaqsiyaha badanna ay u saxiixaan heshiis iyada oo daba socota maalmo kama dambays ah oo lagu raadinayo dadaalka in lagu dhameeyo colaada waxaana warbixina ay ka sheegayaan in maraykanka uu kordhinayo sixirnaanshaha dekedaha iiraan qoraal uu soo dhigay barta bulshada khir social ayaa trump wuxuu sheegay in iiraan ay soo wici karaan haddii ay wadahadal doonayaan waxaana uu ku adkeeyey in ay teheraan aysan yeelan karin nuclear wargeyska wall street journal ayaa tilmaamay saraakiisha maraykanka in ay sheegeen madaxweynaha trump in uu kaaliyaashiisa inay isku diyaariyaan si xirnaansho wakhtiga loo dheereeyo oo lagu soo rogayo dekedaha iiraan taasi oo ah iskuday iiraan lagu qasbayo inay isdhiibto dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaro waa naga inta cidduu warkay seegana waxaa dib ugu dallacaan karaan barta aan facebook kulana radio george saas nabadgeliyo